halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya waxaana laga maqlaa barnaamijkan habeenka isniintaha ilaa iyo habeenka jimcaha mawjadda dherarkeedu yahay shan iyo labaatanka mitabaan sariyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye unogu saaciiday sharxin sifahaaga kutubtiisinayo ebnagu saaciid sharxin sifahaga mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijka waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah ee aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa dhegaystayaal cashiradii aynu ka soo xiganaynay kitaabkii nebi caamos oo ahaa nin ilaah farriin uu ugu soo dhiibay boqortooyadii waqooyi xilli ay ku baraareen howlahooda laakiin haddana ay ilaah ka dheeraadeen nebi caamos ma ahayn nin la mid ah culummadii waxbaratay ee wakhtigiisa wuxuuse ahaa nin uu ka dhex shaqaynayo ruuxa quduuska ah ee ilaah mar uu la hadlayey dalladda kulmisa culimmadii waxbaratay ee reer banu israa'iil laakiin haddana ilaah ku xadgudubtay ayuu nebigu leeyahay sida ku qoran isla kitaabkii nebi caamos cutubka toddobaad aayadda shan iyo tobanaad waxaana qoran sida tan markaasaa caamoos jawaabay oo wuxuu amasiyaah ku yidhi anigu nebi ma aan ahayn nebi wiilkiisna ma aan ahayn laakiinse waxaan ahaan jiray arijir iyo mid midhaha darayga uruursada oo rabbigu waa ii soo yeedhay anigoo ari jira markiina ugu dambaysay waxay inoo joogtay aayaddii shanaad ee cutubka koowaad ee kitaabkii caamoos waxaana nebigu uu ku bilaabay waxyiyada inuu wax ka sii sheego reer suuriya waxaana eeddii lagu soo oogay ay ahayd sidii xumeed ee ay ula dhaqmeen reer banu israa'iil waxaana ilaah uu ku yidhi khataarkii albaabka dimashik waan jibin doonaa oo waxaan dooxada aawen ka wada baabi'in doonaa dadka deggan oo weliba kan haysta usha boqornimada ayaan reer ceedan ka goyn doonaa oo dadka suuriyana maxaabiis ahaan baa loogu kaxaysan doonaa qiir mar kasta oo aad akhrinayso kitaabka way ahmiyad ballaaran tahay inaad maanka ku hayso inaad akhrinayso qiso dhab ah waa hadalladii ilaah waa saxiix oo xataa markii kitaabka uu ka hadlayo samada wuxuu ka hadlayaa waxyaabo dhab ah balse dhegaystayaal haddaynu intaasi ku dhaafno xukunkii dusha looga tuuray reer suuriya ayaannu iminka u gudagelaynaa maaddada kale ee ah in xukun dusha looga tuuray reer falastiin ka gadaal markii ay gumaysteen israa'iil balse markaasi aynu wax kaga ogaanno ciqaabta reer falastiin ayaannu iminka la soo baxaynaa baalka kun afartan iyo saddex ee axdigii hore kitaabkii nebi caamoos cutubka koowaad aayadaha lix ilaa siddeed waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan rabbigu wuxuu leeyahay saddex amase afar xadgudub oo ay reer khaasa sameeyeen aawadood ayaanan ciqaabtooda uga noqonaynin maxaa yeelay iyagu dadkii oo dhan ayay maxaabiis ahaan u kaxaysteen si ay ugu gacangeliyaan reer edom laakiinse dab baan ku soo dayn doonaa derbiga khaza oo wuxuu laasan doonaa daaraheeda waaweyn sayidka rabbiga ahu wuxuu leeyahay waxaan ashdood ka wada baabi'in doonaa dadka deggan oo weliba kan haysta usha boqornimada ayaan reer ashqaloon ka goyn doonaa oo waxaan gacantayda ku soo dejin doonaa reer cekroon oo kuwa reer falastiin ka hadlayana way wada baabi'i doonaan haddaba marka ilaah uu leeyahay saddex iyo afar xadgudub ayaa taasoo ay ka micno tahay dhowr xadgudub oo ay sameeyeen dadka reer khaza ama kuwa xukunka uu ku dhacayo sidaannu horayba idinku soo sheegnay waxaana buux dhaafay xadgudubyadooda khaza waxay ku taallaa dhulka falastiin waxaana la odhan jiray boqortooyadii reer falastiin ciqaabta waxaa u keenay iyaga inay dadkii u iibiyeen waa reer banu israa'iile sida addoonnimo waxay ka iibiyeen masaakiintii reer banu israa'iil ahayd reer edom iyo reer faynike reer faynikena waxay ahaayeen qowmiyad ku horraysa baayac mushtariga markii reer banu israa'iil oo reer falastiin ay ku qabsadeen dagaal laga iibiyo iyaga waxay iyaguna ka sii iibin jireen qowmiyadihii degganaa mediteraneyanka sababtaasi aawadeed ayaa ilaah wuxuu ku leeyahay waxaan ciqaab dusha ka saaraya reer falastiin waa wax xiise leh haddaba in waxa iminka loo yaqaano jiidda khaza aanu joogin reer falastiin waxaa dhulkaasi ku nool dad carab ah waxaana maamula israa'iil waxaase iminka ka aloosan xiisada u dhexeeya carabta iyo israa'iil hase yeeshee ashdood iyo ashqalon waxay ku dhex yaallaan israa'iil oo waa magaalooyin waaweyn ashdood waxaa ku yaalla warshadda sifaysa saliidda khayriin waxaana halkaasi laga dhisay dekad weyn oo waxay noqotay iminka marso ay maraakiibta dalka israa'iil yimaadaa ay ku soo xidhaan oo ka weyn kana ahmiyad ballaaran hayfa oo iyada qudheedaba ah magaalo dekad leh ashqalon ayaa iyaduna waxay ku tallaa koonfurta ashdood waxaana halkaasi weli ku yaalla burburkii macbudkii daagoon waana magaaladii uu joogi jiray xaakinkii xoogga weynaa ee la odhan jiray samson sida ku qoran isla kitaabka xaakinnada cutubka lix iyo tobanaad marka meelaha aynu ka hadlayno waa meelo jiri jiray oo aan ahayn wax layska been abuurtay sababtaasi aawadeed ayaa waxyaalaha kitaabka uu ina barayo oo dhan waa kitaabka quduuska ah ee baibalka eh ay u yihiin saxiix marka nebiga uu leeyahay waxaan dab ku soo dayn doonaa derbiyada magaalada khaza ayaa taasu sida la rumaysan yahay la soo kaamilay waxaa ku qoran kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka siddeed iyo tobanaad aayadda siddeedaad ee baalka afar boqol sagaashan iyo toddoba ee axdigii hore sida tan oo reer falastiina wuxuu ku laayay khaza iyo sohdimaheeda iyo tan iyo munaaraddii waardiyaasha iyo ilaa magaaladii deerka lahayd weliba qorniinku intaasi ugama bixin laakiin wuxuu ka sii faalloonayaa sidii xisqiyah magaalada meelaheedii ugu muhiimsanaa uu u gubay marka iyada ahna waxaa la kaamilay waxyigii nebi caamoos cilmiyan waxaanay adkaynaysaa sidii ilaah mar waliba waxyiyadiisa ku qoran kitaabka uu u soo kaamilo iyo in weliba uu soo kaamili doono waxyada aan weli la soo kaamilin sida imaanshaha labaad ee sayid ciise masiix haddaan markaasi intaa uga baxno ciqaabtii reer falastiin ayaannu iminka isla eegaynaa maaddada kale ee ah ciqaabtii la saaray reer foynike oo ah inay jebiyeen axdigii ay la dhigteen reer banu israa'iil haddaba waxaynu iminka soo gaarnay ciqaabtii reer faynike oo aan ku eedaysnan oo keliya inay dadka iibinayeen laakiin ku eedaysan inay axdigii ay israa'iil la lahaayeenna jebiyeen ninka la yidhaahdo xiiraam oo ahaa boqorkii reer tuuros ayaa wuxuu ahaa saaxiib uu leeyahay boqor daa'uud waxaanay heshiis ahaayeen reer banu israa'iil wakhti dheer haddaba lama hayo qoraal sheegaya in reer banu israa'iil ay weligood dagaal ku soo qaadeen reer foynike haatanse reer foynike waxay jebiyeen heshiiskii iyaga iyo reer banu israa'iil ka dhexeeyey haddaan qorniinka idinka akhrinno kitaabka caamos ayaannu iminka idin akhriyaynaa cutubka koowaad aayadda sagaalaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan rabbigu wuxuu leeyahay saddex iyo weliba afar xadgudub oo ay reer tuuros sameeyeen aawadood ayaanan ciqaabtooda uga noqonaynin maxaa yeelay iyagu dadkii oo dhan ayay u gacan geliyeen reer edom oo soomana ay xasuusan axdigii walaalnimada marka ilaah uu leeyahay afar iyo saddex xadgudub ayaa taasoo ay ka micno tahay inaan laysdaba tixi karin dembiyadooda oo ay ka badan yihiin afar shan lix ilaa iyo toban xadgudub waxaa suuragal ah haddii la xisaabi lahaa dunuubtooda inay kor u dhaafi lahayd boqol laakiin iminka wuxuu sheegayaa kuwa ugu daran ee soo dedejiyey ciqaabta wuxuuna ilaah leeyahay ilaa afar xadgudub oo ay reer tuuros sameeyeen aawadood ayaanan ciqaabtooda uga noqonaynin maxaa yeelay iyagu dadkii oo dhan ayay u gacan geliyeen reer edom oo soomana ay xusuusan axdigii walaalnimada axdigaasu waa heshiis ay wada saxiixdeen reer faynike iyo reer banu israa'iil haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka koowaad ayaannu iminkana idin akhriyaynaa aayadda tobanaad waxaana qoran sida tan laakiinse dab baan ku soo dayn doonaa derbiga tuuros oo wuxuu wada laasan doonaa daaraheeda waaweyn waxaa reer tuuros ku soo hormaray reer suuriya inkastoo ay ku guuldarraysteen inay qabsadaan magaalada laakiin balaayo ayay ku dhigeen reer faynikihii magaalooyinka waaweyn degganaa markii nebukadnezer magaalooyinkii derbiyada lahaa u qabsaday ayaa haddana waxaa u suuro gashay reer faynike inay magaalooyin ka samaystaan xeebaha nebukadnezarna wuxuu burburiyey magaalooyinkoodii waaweynaa ee ka dhisnaa dhulka xeebaha ka fog laba boqol iyo konton sannadood kadib waxaa dhulki yimid al iskandarkii weynaa wuxuuna arkay in magaalada xeebta ay ku tiilay ee reer faynike ay ahayd mid hodan ah markaasuu burburiyey magaaladii uu ka dhigay dhul bannaan waxaana taasoo ay kaamishay waxyigii nebi xisqeel ee ahaa in magaalada tuuros dhulka lala simi doono oo lagu dari doono badda wuxuu soo dhammeeyey hodantinimadii reer faynike waxaana taasu ay kaamilaysaa oo kale waxyiga nebi caamos cilmiyan balse iminka haddaan horay uga sii soconno maaddadii hore ee qusaysay waxyiga reer faynike waxaan iminka eegaynaa ciqaabtii la saaray reer edom cadowtinimadooda aawgii iminka waxaa ciqaab dusha laga saarayaa reer edom oo iyagu ahaa niman arxan daran waxay ahaayeen niman aarsasho badan oo welibana aarsashada qofka aadamiga ah waxaa sal u ah cadowtinimo ama xaasadnimo naftiisa ku jirta reer edom waxay ka masayreen walaalahood reer banu israa'iil reer edom waxay ka soo farcameen ciisow reer banu israa'iilna waxay ka soo farcameen israa'iil ama nebi yacquub waxaanan garanaynaa in yacquub iyo ciisow ay walaalo ahaayeen waxayna ahaayeen laba wiil oo mataano ah oo uu dhalay isxaaq waa nebi isxaaqe oo ahaa ini ibraahim haddaan meeriska cutubka koowaad ee kitaabkii camoos horay idinku sii wadno dhegaystayaal ayaannu haatan qorninka ka eegaynaa waxa reer edom ku dhacay ka gadaal markii ay si arxandarra ah u laayeen walaalahood reer banu israa'iil waxaanan waxyiga ka eegaynaa baalka kun saddex iyo afartan ee axdigii hore cutubka koowaad aayadaha kow iyo toban ilaa laba iyo toban waxaana qoran sida tan rabbigu wuxuu leeyahay saddex iyo weliba afar xadgudub oo ay reer adoom sameeyeen aawadood ayaanan ciqaabtooda uga noqonaynin maxaa yeelay iyagu walaalahood bay seef ku eryadeen oo way iska xooreen naxariis oo dhan oo xanaaqoodiina had iyo goorba bay la qarxeen oo cadho bay la gubanayeen weligoodba laakiinse dab baan ku soo dayn doonaa teemaan oo wuxuu wada laasan doonaa daaraha waaweyn oo busraah haddaba magaaladii ka dhisneed qararka ee betra oo ahayd magaalo madaxda reer edom oo ku tilay dhulkii reer teemaan ayaa sida nebiguba uu leeyahay la baabi'iyey magaaladii busraah ayaa iyana la dudumiyey oo aan iminka la garanaynin halkii ay ka dhisneed waxaanay ka baxday qoraalka taariikhda wixii intaasi ka dambeeyey mar kale ayaa haddana la kaamilay waxyigii ku aadanaa reer edom cilmiyan waxaa ku soo kor degay ciqaab iyadoo ay ugu wacan tahay naceybkii ay u qabeen walaalahooda reer banu israa'iil haddaan intaasi kaga gudubno waxyigii ciqaabta ahaa ee ku aadanaa reer edom ayaannu iminkana uga gudbaynaa maaddada kale ee ah ciqaabtii reer caamoon la saaray dembiyadoodii argagixisnimada awgeed waxaa iminka ciqaabtu ay soo gaartay reer caamoon oo ahaa qarankii ka soo farcamay luut markii qariidada dhulka kuwa waxyiga ku socda la eego ayaa waxaa muuqanaya wareeg ama goobaabin waa sida waxyigu uu u socdo marka la eego qaramada ciqaabtu ay saaran tahay waxaannu ka soo bilownay reer suuriya oo waxaannu soo marnay reer falastiin iyo reer edom oo iyaga darafka koonfureed deggan iminkana waxaa la marayaa reer caamoon maxaa haddaba keenay in reer caamoon ciqaab la saaro reer caamoon waxay galeen dembiyo argagixisnimo haddaan meeriska cutubka koowaad horay idinku sii wadno ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda saddex iyo tobanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan rabbigu wuxuu leeyahay saddex amase afar xadgudub oo ay reer caamoon sameeyeen aawadood ayaanan ciqaabtooda uga noqonaynin maxaa yeelay iyagu waxay dooxeen naagihii uurka lahaa ee reer gilicaad si ay xuduudkooda u ballaarsadaan aawadeed waxay reer caamoon degganaayeen daanta bari ee webiga jordan waxayna gaashaanbuur la ahaayeen reer suuriya iyagoo la dagaalamaya ugu dhowaan saddex qabiil oo reer banu israa'iil ahaa oo degganaa dhulkii gilicaad waxaana dembiyadaasi ay u galeen inay xuduudaha ballaariyaan weli waxaannu ku jirnaa meeriska cutubka koowaad waxaanan haatan idin akhriyaynaa aayadaha afar iyo toban ilaa shan iyo toban waxaana qoran sida tan laakiinse dab baan ku soo dayn doonaa derbiga rabaah oo wuxuu wadalaasan doonaa daaraheeda waaweyn oo maalinta dagaalka waa la qaylin doonaa oo maalinta dabeesha cerwareenkana duufaan baa ku dhici doona rabbigu wuxuu leeyahay boqorkooda maxaabiis ahaan baa loo kaxaysan doonaa isaga iyo amiiradiisaba ciqaabtii ay heleen reer caamoon waa tan ilaah uu leeyahay laakiinse dab baan ku soo dayn doonaa derbiga raabaah oo wuxuu wadalaasan doonaa daaraheeda waaweyn raabaah waxay ahayd magaalo weyn oo ay lahaayeen reer caamoon beryihii dambe giriigta ayaa waxay u bixiyeen magaaladaasi filadelfiyadii reer masar waxaa waddankaasi maanta loo yaqaanaa cumaan waana magaalo madaxda urdun waxaa halkaasi weli daadsan burburkii magaalooyinkii hore ee lahaa xadaaradaha ilbaxnimo kuwaasoo ciqaabta ilaah uu saaray qowmiyadihii halkaasi degganaa aawadood la wada baabi'iyey magaalada cumaan waxaa laga duldhisay burburkii magaaladii reer caamoon haddii aad doonayso inaad aragto in waxyigii rabbiga ee ahaa in magaalada la burburin doono la kaamilay iyo in kale waxaad la soo baxdaa kitaabkii labaad ee boqorrada waxaadna akhrisaa cutubka siddeedaad aayadaha laba iyo toban ilaa saddex iyo toban xasuuqa ninkan xasaa'eel ah uu saaray qowmiyaddii uu ka xoogga weynaa waa xasaa'eelkii reer suuriya ee wuxuu ahaa mid weyn nebi eliisha ayaa wuxuu isaga ku yidhi xasuuqa caynkaas oo kale ah qof caadi ahi ma geysan karo laakiin eeyaha ayaa sidaasi oo kale wax u burbursada haddaba in xasaa'eel uu ahaa dabeecad ahaan sida eeyaha oo kale ayaan doodi ka taagnayn wuxuu sameeyey waxyaabo eeyaha oo keliya ay samayn kari lahaayeen waxaanan akhrinay waxa reer caamoon oo hoos joogay xasaa'eel ay ku sameeyeen hooyooyinkii reer banu israa'iil oo waxay ahaayeen umulo doox taasaana keentay ama soo dedejisay ciqaabtii la saaray waxaa intaasi ku soo dhammaanaya haddaba dhegaystayaal ciqaabtii la saaray reer mo'aab iyo weliba cutubkii koowaad waxaanan si dawaale ah idinku bilaabaynaa haatan cutubkii labaad ee kitaabkii nebi caamuus waxaan markaasi ku bilaabaynaa kitaabka maaddada qusaysa xukunkii la saaray reer mo'aab iyadoo ay ugu wacan tahay cadaaladdarridooda haddaan cadaaladdarridii reer mo'aab idin akhrino ayaa waxaa qorniinku uu leeyahay sida tan ku qoran kitaabkii caamoos cutubka labaad aayadda koowaad waa isla baalka kun saddex iyo afartan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan rabbigu wuxuu leeyahay saddex iyo weliba afar xadgudub oo ay reer mo'aab sameeyeen aawadood ayaanan ciqaabtooda uga noqonaynin maxaa yeelay iyagu waxay gubeen lafihii boqorka reer edom ilaa ay nuurad noqdeen waxaana haddaba anigu aaminsanahay in ninkan caamoos ah uu yahay wacdiyo weyn markii uu sharaxaad ka bixinayo dembiyada wuxuu leeyahay saddex iyo afar xadgudub waana sharaxaad isaga gaar u ah wuxuuna raacinayaa xadgudubka aawadii inaannu ka noqonaynin ciqaabtii uu saaray qowmiyaddaas la sheegay xadgudubyadeeda reer mo'aab waxay gubeen lafihii reer edom oo waxay ka dhigteen nuurad waxaana aarsashadooda ay noqotay mid yaab leh haddaan horay idinku sii wadno ayaannu eegaynaa baalka kun saddex iyo afartan ee axdigii hore cutubka labaad aayadaha labo ilaa saddex waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan laakiinse dab baan ku soo dayn doonaa dalka mo'aab oo wuxuu wada laabsan doonaa daaraha waaweyn oo qiryood oo reer mo'aab waxay ku dhiman doonaan buuq iyo qaylo iyo buun dhawaaqiis oo rabbigu wuxuu leeyahay anigu xaakinka waan ka baabi'in doonaa dalka mo'aab dhexdiisa oo amiiradiisa oo dhanna waa la wada layn doonaa reer mo'aab way u dhammaan doontaa oo dalkoodana waxba ka hari maayaan waxaase la yaab leh in wakhti ka horreeyey wakhtigaas ay jirtay haweenay la odhan jiray ruud oo qurux badneed oo uu mehersaday nin reer banu israa'iil ah oo welibana reer yuhuudda ahaa oo la odhan jiray boocas waxaana ruud ka soo farcamay sayid ciise masiix qabiilkaasi wuxuu ahaa cawaan waxaana ku dhacday masiibo oo waxaa ilaah oo soo afjaray inay quruun sii ahaadaan haddaba in falal arxandarra ah lagu kaco waxay soo dedejinaysaa ciqaab ku imaanaysa xukuumadda sida ruud waxay tilmaan u tahay waxa ilaah uu ka samayn karo nolosha rumaystaha iyadoo nimcada ilaah lagu soo booqanayo qofka ilaah aqbala ee mu'minka ah ruut waxay ahayd qof mu'minad ah oo garatay in ilaaha israa'iil uu ahaa kan uumay samada iyo dhulka oo welibana ah ilaaha neefta siiya wax waliba oo naf leh waxay kaloo rumaysneed in asnaamta ay dadkeeda caabudayeen aanay ilaah ahayn iminkana waxaa nebigu uu diiradda saaraya reer yuhuudda ah waxaanan isla eegaynaa maaddada ku taxalluqda ciqaabta la saaray reer yuhuuddaah sharciga ilaah oo ay fududaysteen awgeed wuxuu iminka nebigu soo dhexgelayaa inuu wax ka sii sheego reer banu israa'iil wuxuuna ku bilaabayaa iminka reer yuhuuddaah waa qaab ama mariin ka duwan sida nebiyada isaga ka dambeeyey lagu yaqaanay waxay ku bilaabi jireen ciqaabta reer banu israa'iil ku soo fool leh dabeetana waxay ku xajin jireen tanquruumaha waxa ciqaabta loo saarayo israa'iilna waa wax iska cad waayo kuwa rabbiga garanaya waxay leeyihiin mas-uuliyad ka badan tan saaran kuwa aan ilaah garanayn waxay ku dhex jiraan kuwa ilaah garanaya iftiinka hadallada ilaah oo way ka garasho dheer yihiin dadka caadiga ah ee aan ilaah garanaynin ee iyaga ku wareegsan habeenka xiga ayaannu dhegaystayaal barnaamijkan halkii idinka sii wadi doonaa haatanna aynu dhegaysanno qasaa'id ay inoogu luqeeyaan culimmo soomaali ah
adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kala maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegaystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sariyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin